بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل فيما يجب للمعتد naagtii cidda dirsanaysay waxa u waajibayo xaq ahaan ay u yeelanayso kaasuu u fasal yahay wey wayajibu lilmuctadda naagtii muctadada ahayd waxaa u waajibaya cidda dirsanaysay alrajciya oo rajciyada ahayd baa-ina ma aha waa rajciyo dalaaqeedii oo dhan laguma furin dalqad baa lagu furay ama labaa lagu furay waa rajciyo asuknaa wannafaqa guri baa u waajibayo meel ay degto iyo wanafaqatu biil baa u waajibayo labadaasay yeelanaysaa intay ciddadeedu ka go-ayso wa tashmalu lkiswa dharkiina waa ku jira waa la arad bixinayaa wadalika lilijmaaci walixadiidi inama anafaqatu wasukna lilmar-a idaa kaana lizawjiha calayha rajca gabadhii la furay waxaa u waajibaysa nafaqo iyo sukno idaa kaana lizawjiha calayha rajca ninkeedii hadduu rajciyo ku leeyahay waayo hadduu yacni soo laaban karo oo yacni ayna baa-inin waayo rawaahu nasaa-iyu marka gabadhii muctadada ahayd ee ciddada ku jirtay ee rajciyada ahayd oo dalaaqeeduna aan dhammaanin waxay leedahay guri iyo nafaqo wayajibu lilbaa-ini tii baa-intayna saddexdii dalqadood baa lagu furay asuknaa guri baa u waajibaya duuna nafaqa biil male laakin ka intay ciddada ku jirto ay ciddada ka dhammaysanayso suknay leedahay waa in gurigeedii lagama saarayo waa in guri yani ay ku leedahay ninkeediiba ay ku leedahay guriga naagtu inay gurigeeda kuidirsa ku ciddi tirsataa la rabaa wayajibu lilbaa-ini tii baa-intay ee dalaaqeedii oo dhan u wada dhammaaday waxaa ku u waajibayo asuknaa guri duuna nafaqa biil ma laha wey waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalama lifaatimata binti qays faatimo binti qays gabadha la yidhaahdo wuxuu nabigu ku yidhi laa nafaqata laka calayhi ninkaa wax biilahood ku leedahay ma jiro wa kaanad mabtuuta dalaaqeeda waa la goyata baa-inay ahayd waay rawahu muslim ilaa an takuuna xaamilan xaamilo inay tahay mooyaane inay uur tahay mooyaane oo gabadha baa-inada ah oo dalaaqeedii oo dhan dhammaaday hadday xaamilo tahay a markaas waxay leedahay guri bay yeelanaysaa iyo nafaqay yeelana guri wayba leedahay nafaqana way yeelanaysa le-anna uur bay leedahay ilmaysidaawa waliqowlihi tacaala askinuuhuna min xaytu sakantum min wujdikum walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhina wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna saasaa ilahay leeyay askinuuhunna haweenkii dejiya min xaysu sakantum meesha adinka aada degantihiin oo min wujdikum awoodiina ah waay awoodiina a macnaa guriga aada gabadha dejinayso waa kii aada awoodda u leedahay uun guri qaali ah deji lagu odhan maaye kii adiga aada dejin karto ood yani ka bixi karto kaa unbaa dejinaysaa kugu yani waajib kugu noqonaysa walaa tudaaruuhunna gabdhihii ha dhibina dumarkii ha dhibine litudayiquu calayhina inaad cidhiirisaan ood nolosha ku cidhiirisaan ha ku dhibina wain kunna hadday yihiin dumarkii ulaati xamlin kuwa uur leh haweenkii yani la furay hadday uur leeyihiin fa anfiquu calayhina nafaqeeya xataa yadacna xamlahuna ilaa ay uurkaa ka dejiyaan ilaa ay ka dhasho gabadha waxay leedahay guri iyo waxay leedahay nafaqay leedahay wayajibu cala lmutawafaa canha zawjuha naagtii ninkeedu ka dhintay waxaa ku waajibayo alixdaadu inay isbasaasiso wey wahuwa alimtinaacu min aziinati wadiib baa ixdaad la yidhaha oo gabadha markii laga dhinto oo ninkeedu dhinto waxay waxaa ku waajibayo waajib ku noqonayo waxa la yidhaahdo ixdaad ixdaadkuna waa maxay uu fasiray kitaabku wuxuu yihi alimtinaacu min aziinati wadiib waay waa inay isbasaasiso yacni qurxinta quruxda iyo xaragada iyo dhiibka waxyaalaha udgoon bay ka tegaysaa wax udgoon oo dhan ma isticmaalayso dharka quruxda badan ee xaragada ana ma qaadan wax ziino looga qasdo idil ama dhar ahaado cilaanka ay marsanayaan baa ka mid a indhakuulka ay marsanayaan baa ka mid a waxa quruxda keenoo dhan bay ka tegi dhiibna way ka tegi wax udgoon oo dhanna ma isticmaalayso la-anna waxa udgoon iyo ziinadu raqbay keenaan gabadha in la do yacni guur loo haweysto oo la damco ayay keenaysaa dee mar hadday gabadhii laga dhintay intaa ay ciddada ku jirtana inay macnaa isu bandhigta ragga oy ziino qaadata lama ogola way lama ogola way marka ixdaad bay gelaysaa ixdaad way isbasaasinaysa waa waxa anagu aanu naqaano markii gabadha laga dhinto asaydi bay qaaday asay soo ma dee asayganule yacni waxa weeye asayda lagu sheegayo waa tarku ziina wadiib weeyehe ma aha in mara cadun madaxa loogu duubo ma aha kaa lama yidhaahdo asayda waxba shardi maaha maradan cad madaxa loogu gamay sunana ma aha inaba loo xiro maradaas ku waajibayna maaha keedii caadiga ahaa oo awal sii qabi jirtay wax cusub oo qurux badan unbayna xiranayni mooyaane keedii caadiga ahaa unbay iska qabaysaa waxa udgoon bay iska ilaalinaysaa un waxa diibka ah waxaan diib lahayn xataa waa yacni oo yani hadda dumarku markay yani ciddadaa ku jiraan oy asayda qaado xataa subag ma marsada wax ma madaxa looma mariya mogtaa taa sharci maaha waxa udgoon keliya iska ilaalinayaan subagan kale ama saliidda urka yani aanba lahayn uduga lahayn way iska marsanaysaa way iska qabaysanaysaa laakiin wax udgoon kuma qabaysanayso saabuun udgoon iyo kareem iyo yani wax looshin udgoon iyo saliid udgoon iyo catar iyo baraafu wax alla wixii udug keenaya oo dhan unbay ka carari bas ziinadana way iska ilaalinoo dhar qurux badanna qaadan mayso cilaan ma xino ma marsanayso indhakuul ma marsanayso waxyaalahan kale isma maryaan ma marsanayso waxa ziina keenoo dhan oo qurux keenana waa ka tegeysa labadaa unbaa sharcigu ka celina wayajibu cala almutawafaa canha zawjuha waxaa ku waajibayo cala almutawafaa canha zawjuha tii ninkeedii laga oobsaday ninkeeda uu ka dhintay waxaa ku waajibayo alixdaad ixdaad waxa la yidhahda ku waajibayo inay isbasaasiso wa huwa ixdaadku waa maxay alimtinaacu min aziinati watiibi waay waxa quruxda ah waa inay iska ilaaliso ay ka tagto dhiibkana waa inay ka tagto waxa udgoon waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir an tuxida calaa mayitin fowqa halaatin ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wacashra oo gabar ilaahay iyo yoomka aakhire rumaysay xalaal ooma ahuu nabigu leeyahay naag ilaahay iyo yoomka aakhire rumaysay xalaal ooma aha inay isbasaasiso qof dhintay meyd ayada ka dhintay oo ehelkeedii ah inay isu basaasiso oy ziinada ka tagta xalaal ooma aha saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawji ninkeedii mooyaane oo ninkeedii way isu basaasinaysaa fa tuxidu lahu way isu basaasin arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban beri gabadha haddii laga dhinto oo xaamilo aysan ahayn ciddadeedu maxay ahayd arbacata ashhurin wa cashran soo ma afar bilood iyo toban beri bay ninkeeda isu basaasinaysaa oy ziinada ka tegaysaa laakiin ehelka kale aabaheed iyo walaalkeed iyo ehelkeeda kale hadduu in hadduu ka dhinto saddex beri ka badan inay isu basaasin lama ogolo lama ogolo saddex beri markay joogto waa inay ay ziinadeedi iyo waxeedii a marka ziinadii bay ka tegaysaa dhiibkana way iska ilaalinaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay almutawafaa canha zawjuha laa talbasu lmuzacfar min athiyaab wala alxuliy walaa taktaxilu walaa taktadibu gabadha laga dhintay dharka yacni sidqiga la geliye buluugga la geliye la qurxiyey ma xiranayso xulli waxyaalaha ziinada keeno xulliga ana ma xiranayso sida dahabka iyo waxyaalaheeda iyo jimaha iyo waxaan laisku qurxiyo o dhan walaa taktaxilu ma indha kuulanayso walaa taktadibu mana cilaamanayso yani ziinay keenayaan waxaas oo dhan rawahu abu daawuud wanasadiyu biisnaadin xasan marxaba waxaa kaloo mucadiya gabadha la yidhahdo waxaa laga warinayaa waxay tidhi kunnaa nunhaa waxaana laga waxaanu ahayn kuwa laga nahiyo oo laga reebo an nuxida calaa mayitin meyd inaan isu basaasino fowqa halaatin ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashran walaa naktaxilu maana indha kuulan jirin walaa natadayab wax udgoon maana isticmaalin diibki walaa nalbasu thawban masbuuqan rawaahu lkhamsatu ila tirmidiy muslim iyo bukhaari asxaabu sunan baa xadiidka warinaya wayalzamuha waxaa ku waajibayo isaalatu diibi alkaa-ini macaha xaala shuruuci fi lcidda markaa iyadoo diib ismarisay oo wax walba ismarisay yani haddii yani dinkeedii uu dhinto markaa ciddadii u bilaabato wixii yani diibkaayo ku sugnaayo o dhan waa inay iska zuuliso wixii udgoonaa waa iska zuulinaysa Right, once you put everything on, you have your.
wayaxrumu calayha duhnu shacri ra'siha liannahu fiihi ziina madaxeeda inay saliidiyo intay ismarmariso soo shanlaysato soo qurqurxiso madaxii soo qor ziinay keenaysaa wakada yani dalyulwajhi bilxumrati alatii tu- tuwaridu alkhuduud a inay wejiga wax soo marsato waxaan hurudka iyo zacfaraanka waxyaalaha ay wejiga marsadaan dee qurux buu keenayaayo uu guduudinayaayo waxaana o dhan lama ogola waa ziinadii wayaxrimu aydan tasfiifu shacari wa tadriifu lasaabici a timaha inay yani qorqorto oo yani sida yani ay waxay soo yani aasoo dhan lama ogola way a soo yani waa isoo qur wax alle wixii ziino keenaya way. wa cala lmutawafaa canha zawjuha walmabtuuta mulaasamatu lbeyti ilaa lixaaja wa cala lmutawafaa canhaa zawjuhaa gabadhii laga dhintay ee ninkeedii laga oobsaday ninkeedii baa dhintay iyo walmabtu- walmabtuutatu tii la furay ee baa-inada ahayd ee dalaaqeedoo dhan la gooyey almabtuuta almaqduuca can inikaaxi wey wahiy albaa-in gabadha saddexdeedii dalaaqba lagu gooyey waa mabtuuta le waxaa waajib dushooda ku ah mulaasamatu lbeyti gurigooda inay iska joogaan waa intay ciddada ku jiraan guriga waa inayna ka bixin ilaa lixaajatin wey dan inay u baxayaan mooyaane marka gurigay laazimayaan waa liqowlihi tacaala yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nnisaa baa ilaahay a yaa ayuha nabiyu nabiganu idaa dallaqtum nnisaa haweenkii haddaad furtaan fadalliquuhunna fura liciddatihinna waxsul cidda wattaqu llaha ka a wattaqu llaha ilaahay ka baqa rabbakum rabbigiina laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna gabdhihii ha ka bixinina guryahooda walaa yakhrujna ayaguna yaysa bixin ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina hadday dee faaxisho mubayina a la yimaadaan waa laga saarayaa guriga alfaaxishatu lmubayina an tabduwa calaa yani ahli zawjiha xataa yashtadda adaahum zawjkii ehelkeedii gabadhii markii la furay ee gurigii ay ku cidda tirsan lahayd ee ninkii gurigiisii lagu- ay joogi lahayd ninkii ehelkiisii bay ayadiiba yaa dhibaatay ku haysaa dhibaatay ku haysaa dee mar hadday dhibaato un suuroobi karin gurigii ma joogi karta markaas dhib baa meesha ka leedahay reerkii yani dagaalkii yani waxyaalihii bay- bay reerkii bay ku wadaa Ah, maba joogi kartaa faida shtadda adaahum biha jaaza ikhraajuha haddii ayada la dhibo way isaga tegi kartaa hadday ayaduna dhibaato wadana waa laga saari karaa oo iska tagbaale meel kale ku ciddirso waliqowlihi sala allahu calayhi wasalam lifurayca cindamaa qutila zawjuha furayca gabadhii la odhan jiray markii ninkeedii la dilay muxuu nabigu ku yidhi umkuthii fii beytiki gurigaaga ku nagow xataa yabluqa alkitaabu ajala kitaabku ilaa uu ajalkiisi gaaro ilaa ciddadu kuu dhammaata wey qaalad waxay tihi factadtu fiihi waan ku cidda tirsaday arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban beri aan gurigaygii ku jiray markii zawjkaygii la dilay rawahu asxaabu sunan wasaxaahu tirmidi wakayru marka gabadha markii yani laga dhinto hadday yacni ah, iyo tii la furayba mabtuutada ahayd gurigooday joogayaan ma baxayaan waajib weeye inay ciddada guriga ku dhammaystaan ilaa lixaaja kaan laa tajidu man yaqdiiha xaajataha Ah, inay danaheeda wax haday soo wax soo qabsanaysa way bixi kartaa qof usoo qabanaya danaheeda usoo adeegaya hadduuna jirin fatakhruju lishiraa'i dacaamin wa naxwih wa min alxaajati maa idaa khaafat calaa nafsiha aw maaliha aw kaanat tata'adaa biljiiraani wal yani axmaa ta'diyan shadiidan yacni hadday wax usoo adeegaba lahayn way soo adeegi way soo adeeganaysaa hadday nafteeda u baqdana ama maalkeeda guriga asaga ahaa in markuu ninkeedii dhinta ama fura hadday dhib kusoo gaaray ka yaabaysaa ama deriskeedii baa dhibayo ama yacni waxaa dhibayo alaxmaa waa s- dumaashiyaalkeed xamwiga yacni waa ninkii dadki ehelkiisa ahaa yaa dhibaato daran ya dhib daran ku hayo marka way iskaga baxaysaa meesha Mm. way iska bixi kartaa markaas waa xaajadaas soo gelaysa yaxrumu cala zawji ninka waxaa xaaraam ka ah mu- musaakanatu lmuctadati fi daari alatii tactadu fiiha gabadhii la furay ee ciddada ku jirtay gurigii inuu ninkii la deganaado waa xaaraam liannahu yu-addii ila alkhalwa naagti mar hadduu furay inuu la khaalid noqdo xaaraan bay noqonaysaa wa khalwatuhu biha ka khalwati alajnabiya wa kathiirun min aljahala laa yarawna dalika xaraama dad badan oo jaahiliin ah waxay u malaynayaan gabadhii buu furay ma- gurigeeda ha ku cidirtaya gabadha waa inay gurigeeda ku cidirtaa buu sharcigu yidhi markaas wuxuu leey iska joog gurigaaga dhinac ka joog de naagti waad furtay say guriga adig adigina u jooga iyadana ugu cidirtirsani inay caadi tahay u malaynayaan marka gabadhaana waa ajnabi weliba dee ajnabiga kale waxay oga daran tahay naagta ajnabiga wax calaaqo idinka dhexeeya ma jiree gabadhatan mucaamul baa idinka dhexeeya waad istaqaanaan soo ma ma kala xishoonaysaan sharcigiina hadda waa ku kala tagteen seed marka guriga ugu wada noolaan kartaan fain ictiqada xillahu bacda maa carafa kafara qofkii loo sheego naagtiisa haddiiba dalaaqeedii ku baa-into inay xaaraam ka tahay markii loo sheego hadduu yidhaahdo waa xalaaloo guriga wayla joogi kartaa wuuba ku kufrinaya wayajuusu musaakanatuha fi daarin waasica maca mumayizin yani basiirin maxramin lahaa dakaran kaana oo untha hadduu gurigu guri weyn yahay oo dhinaca ay uga nooshahay iyadu guriga qo- qolalkiisa ay dhinac ka degan tahay waa daarid weyn ayadu kana uu dhinac ka degan yahay ayadana markaa waxaa la joogo qof maxramkeedii ahoo mumayiz ah mumayiz wey mumayiz wiil xooga roon oo wax garan karo wax fahmi karo yacni yaa la joogo ama gabarba haatee yacni qof wax garan karaa la joogo markaa dhinac way ka deganaan kartaa guriga laanna in lala khalwado ma suuroobi karto qofkaasaa la joogo markaas khalwo mehe faslun fi listibraa istibrihii buu u fasal yahay istibre maxaa la yidhahdaa intidaaru lammati muddatan limacrifati baraa'ati raxim addoon markuu soo iibsado qofku ama milkigiisa ay kusoo wareegto istibre waxa la yidhahdaa waajiba ilaa riximkeeda la ogaado inuusan ilmo ku jirin waa inuu hubsado u kaadiyo waman a- axdatha qofkii soo darisiiyo milka ammatin addoon milkigeed baa kusoo darisay yani uu soo darisay maxay tahay awel maada lahayn hadda waa milkigeed addoon baa milki kuu noqotay ama waa soo gadatay ama waa lagu siiyey ama waa daxashay sibay kugu soo gashaba sibay kusoo gasho xaruma calayhi listimtaacu biha inuu ku istimtaaco waa xaaraam inuu ku istimtaaco xaaraam wey xataa yastabri'aha ilaa uu hubsado wey لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi في sabاayaa awdaas awdaas dadkii laga soo qafaashay sabyigoodii laa tudaw xaamilun xataa tadaca naag uurle hadday ku jirto waa la milkinayaa markii la qaybsado markaa yani caruurta iyo haweenka waa la qaybsada marka waa la adoonsanayaa marka qof uur leh lama wadin karo walaa gayru daati xamlin xataa taxiida xayda tii aan marka uur lahaynna ilaa uu dhiig ku dhaco waa loo kaadinayaa waad hubsanaysaa raximkeedaa la hubsanayaa rawahu daawud waisnaadu xasan wayaxrumu listimtaacu bikulli anwaacihi xata annadra bishahwa xataa fiirada inuu ugu istimtaaco waa xaaraam ilaa ay xalaal u noqoto waaye Mm. ilaa gabadha lasoo qafaashay ee maartay adoon waxay ugu soo gashay hadda ugu timid sabyi bay ugu timid soo qafaashay markaasay waqaca fii sahmihi markii la qaybsadana sahmigiisay kusoo dhacday qaniimadii fa yaxilu lahu minha wuu iska fiirin karaa kayru wadi wadiga umbaan loo ogolay wuu hubsanayaa waxa kale laakiin xaar yani kama noqonayso ajnabi fiirinteeda iyo waxaas ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وقعت في سهمي جارية من صبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضلة فضة gabadh aada u qurux badan bay ahaydoo luqunteeda waxaad u malaynaysaa buuri fid- fidlada abriiq qalin qalin abriiqiis in laga sameeyey kuy luqun qurux badan falam atamaalak iskama reebin iskama milkin an waqactu calayha faqabaltuhaa waan dhunkaday wannaasu yanduruun iyagoo dadku i fiirinayaan baan dhunkaday buuri walam yunkir calaya axad wax igu inkireen male saasuu li cabdullahi bin cumar a dhaxaaskaaga haddaad dhunkato soo xalaal kuuma maxaad u dhunkatay miyaa lagu odhanaya may de de hadda gabadhana milkigiisay ahayd milkigiisa mar hadday kusoo dhacday dee xalaal bay u tahay wuu hubsanayaa on dhe yani riximkeeda inuu berya in kale laakiin sida kale yani looma diidayo fiiradeeda iyo ah, dhunkashadeeda iyo ah, taabashadeeda iyo waa iska caadi xalaal waay أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مم. ومن أحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إلى أوكهب صدو إن كان من ذوات الحيض هوينك ديغا كدع هديتها بحيضة هل ديغ بوكهب صنيا إلى هل ديغ كدع أسوغيا وإن كان من ذوات شهور كوب بلها كعدة ترسل هديتها هنا waxa bilaa ku cidirsada maxay ahaan jireen naagta aayisadahaydoo weyneydoo dhiigga ka baxday iyo midii saqiiradahaydoo weli dhiigga aan gaarin bishahrin hal bil uhuu markaa ku hubsanaya wa in kaana min dawaati lxamli hadday tahay haweenka uurkale hadday kamid tahayna bilwadci ilaa ay canugaa kadeji uurka ka dejinayso uu sugaya wa idaa maata sayidu um lwalad umulwaladada sayidkeeda hadduu dhinto istabra'ad nafsahaa ayadaa nafteeda is hubsanaysa kal amati way wa idaa maata hadduu dhinto sayidu ummi lwaladi umulwaladadii sayidkeedii hadduu dhinto iyo almamluukati latii wadiahaa sayiduhaa faxamalad minhu ninkii baa addoontiisii dee wuu xalaal bay u ahaydee wuu la seexan jiray markaasay uurowday wasayatii axkaamuhaa fi nihaayati lkitaab bay noogu imaan doontaa kitaabka akhirkiisa istabra'ad nafsahaa kalama ayadaa is hubsanaysa wey qiyaasan cala alamati wey bxaydatin aw shahrin aw wadci xamlin wadalika waa lixadiidi cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma qaal ciddatu umi lwaladi yutawafaa canha sayiduha taxtadu bxayda rawaahu malik fi lmuwada walbayhaqiy way ku way ciddadeeday gelaysay waay faslun fi fi ridaaci ridaaci buu u fasl yahay waidaa ardacat ilmar'atu haweeney hadday nuujiso bilabanihaa caanaheeda waladan canug hadday nuujiso saara radiicu canugii wuxuu noqonayaa waladahaa waladkeedii bishardayni laba shardi buu ku noqonayaa axaduhumaa labadaa shardi mid ka mid a an yakuuna lahu duuna sanatayn canugu waa inuu laba sano ka yaryahay athaani shardiga labaadna an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin mutafariqaat shan nuugmo oo kala duwan waa shan goor oo kala duwan waa inay nuujiso labadaa shardi haddii la helo hooyay u noqonaysa waidaa ardacat ilmar'atu naagtii hadday nuujiso bilabanihaa caanaheeda waladan canug hadday nuujiso saara radiicu kii la nuujiyey waladahaa canugeedii buu noqonayaa waa liqowlihi tacaala wa ummahaatukum allatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca wa ummahaatukum ayaa laydinka xarimay baa ilaahay leeyahay xurimat calaykum ummahaatukum ay yani yani ragga wixii yani un guurki un xaraamta ka inuu guursan jir guursan karin ka ilaahay ka warramayay maxaa lagu daray wa ummahaatukum hooyayaalkiin allaatii kuwaasoo ardacnakum idin nuujiyey hooyada idin nuujisay caanaheeda idin nuujisayna xaaraan bay idinka noqonaysaa wa akhawaatukum min aradaaca kuwii naaska idinla nuugayna walaalihin bay noqon gabdhihii naaska kula nuugay gabadhi kula dhalatay hooyada aabaha ay dhaleen kalay noqonaysaa iyadu wliqowlihi sala allahu calayhi wasalam nabiguna muxuu leeyahay yaxrumu min aridaaci nuugmada waxaa xaaraam ku ah maa yaxrumu min anasab rawaahu sheekhaan muslim bukhari baa xadidka warinayay marka gabadha caanaheeda hadday canug nuujiso islaantii ayadoo irmaan oo yani caano leh ayay caanaheedii canug nuujisay canugii la nuujiyey wuxuu noqonayaa waladkeedii canugeedii oo kaleu noqonaya bishardayni laba shardi buu ku noqonaya oo labada shardi waa maxay axaduhumaa an yakuuna lahu duuna sanatayn canugaa la nuujinayo waa inuu laba sano ka yaryahay alxadiidi laa ridaaca ilaa maa kaana fi lxawleyn laa ridaaca ridaac ma jiro ilaa maa kaana fi fi lxawleyni laba sano un ay maa duuna alxawleyn laba sano wixii ka yar rawaahu daaru qudmiyi wahuwa mawquuf xadiidka mawquuf rawa lbayhaqiyu can cumar ibn mascuud ataxdiidu bilxawleyn wyuxtaju lahu bxadiidi laa yaxrumu min aridaaci ila ma fataqa alamcaa wa kana qabla alfidaam xadiidkan kale yaa yani labada sano hadday go-an tahayna dhib ma leeyihin cabdullaahi bin cumar iyo eh, maya cumar ibnu khadaab iyo ibn cabdullaahi bin mascuud waxay leeyihin labada sano hadday go-an tahay xataa ugo- u dhammaata dhib male wax ka sii weyn baadan laakiin xadiidkana loo deliishanayaayo xadiidkana wuxuu leeyahay laa yaxrumu min aridaac ah ridaacu wax ma xarima caanaha la nuugay ilaa maa fataqa alamcaa wixii maa fataqa alacmaa acmaa maxay tahay canugu markuu waa labadaas sano iyo waa intuu ka yar yahay caanaha iyo weeye quudkiisa dhanba waxa uu ku noolaanaya uu quudanaya caanaha way marka waa inuu canugu waxa uu cunayaba inay caanaha un tahay cunto kale iyo qado kale iyo cunto kale un qaadanin ku kaaftoomin baa la rabaa wuu yar yahay markaas wa kaana qabla alfidaam waa intuuna naaska ka go-in oo canugu goormu naaska ka go-a dee laba sanoo naaska kaga go-a ah fisaaluhu fii caamayn soo ilaahay ma odhan canuga go- yacni goyntiisu markuu naaska ka go-haya waa laba sano rawaahu tirmidiyu baa wariyay wasaxaxahu huwa iyo walxaakim wa tuctabaru sanataani bilahilla sanadkana waxaa laga xisaabayaa bilahilla bishan dhalanaysa ee qamariga ahaa laga tirinaya tan kaleete ee naqsigu gelaya mar sideed iyo labaatan noqonayso mar kow iyo soddon noqonayso waxaas ma aha bishan kale wey bishan bishan qamariga waa sagaal iyo labaatan ama soddon labadaa un bay bisha noqotaa Ay noqotaa wey. marka shardiga koobaad canugu waa inuu laba sano ka yar yahay hadduu laba sano iyo xoogaa iyo canugu ka weyn qof weyn yahay haddii intaasoo koornaas la nuujiyo macaan la nuujiyana wax uu walad noqonaya ma jiro ah. dadka qaar baa xoogaa tashwiish lagu geliyaa sheekhu waxaa la yidhi islaantaada haddaad nuugto way kaa furmi ya maxaa kaa fur wax kaa furmaayo male yani waxa naaska hooye markay kuu noqonayso waa markuu canugu yar yahay laba sano ka yaryahay markaa umur daac wax saameeyaa mooyaane hadduuba qofku weyn yahay waxba kama saameyna waxba kama saameyna athani ka labaad shardiga labaad an turdicahu khamsa radcaad shan jeer waa inay nuujiso mutafariqaat shan jeer oo kala joogjoogto waa inay nuujiso mar buu nuugay ko uu ku kaaftoomayba mar buu nuugay waa haddana mar kale buu canugu baahdo way nuujisay mar kaleu haddana baahdo way nuuj shan jeer baa la rabaa oo saas macnaha inay afka un ugeliso nunu u siiyo haddana ay ugeliso ma aha taas ma aha waa nuugma caadi ah mar buu nuugay haddana mar kaluu nuugay shan jeer bay nuujisay wayasiiru zawjuha ah, marka shantaa jeer baa la doonaya waa lima rawa lima ruwiya can caaishata radi allahu canha qaalat kaana fi ma unzila min alqur'an qur'aankii lasoo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo oo macluum ahoo la garanayo oo la tiriyo way xarimayaan yuxarimna uma nusikha waa la nasakhay aayadda bikhamsin macluumaat baa lagu nasakhay shan fatuwufiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa dhintay wahunna fima yuqra'u min alqur'aan waa la aqrinayay markuu rasuulku dhimanayay yacnaa cashru radacaatin macluumaat baa marka hore lasoo dejiyey maxaa markana haddana lagu nasakhay khamsu radacaatin macluumaat rawahu lkhamsatu ila albukhaariy wayasiiru zawjuhaa zawjkeedii wuxuu noqonayaa aban lahu canugii ay shan jeer nuujisay canug laba sano ka yar bay islaantii shan jeer nuujisay ayadii hooyay u noqonaysaa ninkii ayada qabayna zawjkeedii canuga aabba u noqonaya lianna caanahan asagaa iska leh aabbaha leh aabbu u noqonaya wayaxrumu calalmur calalmurdac kii la nuujiyey waxaa ka xaaraama altaswiiju ilayhaa islaantaa nuujisay hooyadii bay noqonaysaa ma guursan karo wa ilaa kulli man naasabahaa ah, ilaa kulli man naasabahaa ayadii waxay u nisba sheegto intasaba ilayhi min alusuuli walfuruuc ah. marxaba. marka ayadada wiilkeedii bay noqonaya ma guursan karto asaguna hooyadii bay noqonaysa tii ayada la dhalatay habriirtii bay noqonay ninkaas ayada qabay ni- naagta la dhalay wala waxay noqonaysaa eedadii gabadhii yani caanaha la nuugtay walaashii bay noqonay wasaas asaguna sidoo kale wey wayaxrumu calayhaa ayadana waxaa xaaraam ka ah altaswiiju ila almurdac midka la nuujiyey inay guursato wa waladihi duuna man kaana fii darajatihi aw aclaa dabaqatan minhu wiilkaa ay nuujisay ayada wiilkeediibuu noqday ma guursan karto wixii asaga ka farcamana canugeediibuu noqonaya dee wuxuu dhala asaga uu sii dhalo duuna man kaana fii darajatihi midka isagu ayna nuujinin oo asaga la dhashay walaalihiis iyo wixii asaga waalidka u ahaa shuqul iskuma le kaas way ku way guursan kartaa maxaa ka dhexeey kanay nuujisay hooyo u noqotay kii asaga la dhashay oo ayna iyadu nuujinin way guursan kartaa ah duuna man kaana fii darajati ow aclaa dabaqata minhu ama ka sarreeyaba macnaa asaga waalid u ah wixii asaga waalid u ahna way guursan kartaa faslun fi nafaqa nafaqadii buu u fasal yahay wey biilkii la biilayay dumarka wey wa nafaqatul wiac iyo waxyaalaha yani ehelka la biilo yay nafaqadooda kugu waajibtay waad biilaysaa wa nafaqatu lwaalidayni waalmawluudiina waajiba wa nafaqatu lwaalidayn labadii waalid oo ku dhashay nafaqadooda waalidiin haddii la yidhaahdana waalidka adiga ku dhaloo dhan bay noqonay labadaadi waalid oo ku dhashay iyo kuwii ayaga sii dhalay iyo kuwii awowyaalka iyo ayeeyaalkaaga waa waalidkaaga bay lamadiin wa nafaqatu lwaalidiina waalidiinta nafaqadoodu walmawluudiina kuwii la dhalay ilmahaagii adiga dhashay iyo kuway sii dhaleen iyo kuway sii dhaleen nafaqadoodu waajibatun waajib wey
So, um, providing, qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi diinaarun diinaar diinaarku anfaqtahu fii sabiili illah ilaahay dartii aad ku bixisay fii sabiilillahi aad ku bixisay wa diinaarun diinaar anfaqtahu fii raqaba addoon aad ku xoraysay wa diinaarun diinaar tasadaqta bihi calaa miskiinin iyo shilin aad siisay macnaa miskiin ku sadaqaysatay iyo wa diinaarun diinaar anfaqtahu calaa ehlika ehelkaaga aad ku bixiso aad ku nafaqaysay ku biishay acdamuhaa ajran midka ugu ajir weyn aladii anfaqtahu calaa ehlik midka ehelkaaga aad ku biishaa ugu ajir badan waa rawaahu muslim how's that one story? One dinar that you spend, uh, at the Lord's Prayer, Father, waman kaana lahu muxtaajuuna min usuulin wa furuuc qofkii dad yacni baahan buu leeyahay oo usuul iyo furuuca walam yaqdir calaa kifaayatihim kifaayadoodana ma awoodo qadama nafsahu uma zawjatah wax ku wada filan haddaad haynin kow marka hore dee naftaadaa waajibka u ah ood nafaqayni zawjadaadi xaaskaagii baa ku xigto uma ibnuhu saqiir canugiisii yaraa uma ummuhu hooyadii uma abaahu aabihi uma waladahu lkabiir canugiisii weynaa uma alaqrabu falaqrab saasaa u kala horumarinaysa kow naftaadaad ka bilaabaysaa xaaskaagii baa ku xigto canugaaga yaraabaa ku xigto hooyadaabaa ku xigta markaas aabbaha ku xiga markaas hooyadii aabbaha hooyadaa soo horeysa laanna way ka daciifsan tahay way ka tabaryar tahay aabbaha ku xigo canugaaga weyn oo qaangaarkaa ku xiga markaas ee canugaaga mar hadduu weynaado oo uu qaangaar noqdo curyaanna uusan ahayn uu meelna la-ayn dee markaas moogtahay waa iska naf- inaad iska nafaqeynaysa un mooyaane waa in qof xoogsan karo wax qabsan karo wa waalidkaa ka soo horey uma alaqrabu falaqrab lianna nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala lirajuli ninba wuxuu u yidhi ibda binafsik naftaada ku bilow fatasadaq calayha fain fadula shay-un shay hadduu soo faadil noqdo faliahlika fain fadula can ahlika shay fali faliqaraabatik falidii qaraabatik qaraabadaada si fain fadula can dii qaraabatika shay-un fahakadaa wahakadaa saa iyo saa u bixi markaas ah markaas saa iyo saa u bixi rawaahu muslim abu daawuud wanasaa-iy faama alwaaliduuna waalidiintii fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodii biilkoodii baa waajibayo fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodii way waajibaysaa cala alfuruuci ilmahoodii bay ku waajibi oo ilmihii baa inay waalidki biilaan baa waajib ku noqoni bishardayni laba shardi alfaqru wazamaana aw ilfaqru waljunuun labadaas haddii shardi la helo waalidkii waa faqiiro waxba ma haysto wazamaanatu waana curyaan waa naafo wey curyaan waay manaa xibnihiisa isma raacsan isma raacsano wax ma qabsan karo mar hadduu yacni uu naafo yahay faqiirna yahay nafaqadoodii baa kugu waajibi aw ilfaqru wاljunuun waana faqiir wax ma haysto yacni caqligiisina wuu dhimay taa ma aha marka labadaas shardi haddii la helo yani faqri iyo naafanimo ay isugu dartay ama curyaanimo ama waa faqri iyo waxaa isugu dartamtay junuun wax ma garanayo isku darmaday marka labadaas shardi baa waajibinaya inaad nafaqayso nafaqadoodu way waajibaysa waa liqowlihi tacaala wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufan baa ilaahay wasaaxibhumaa labadii waalid la saaxiib fi dunyaa adduunyada macruufan wanaag kula saaxiib oo min almacruufi alqiyaamu bikifaayatihima macruufka waa maxay wanaag labadaadi waalid kula macaamalo adduunyada waa inaad u qumto kifaayadooda waxay u baahan yihiin cinda xaajatihima markay u baahdaan waa markay ayagu waxba qabsan karin inaad waxay u baahdaan u qabato way wliqowlihi tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusna wawasayna alinsaan insaankii waan u dardaaranay baa ilaah yidhi biwaalidayhi labadiisa waalid xusnan wanaag inuu u sameeyo ixsaan inuu u sameeyo waa inuu nafaqeeyo waa inuu biilo waa inuu wanaajiyo markay waxba qabsan leanna adigu markaad yarayd bay kusoo koriyeeno taasay dhib kula soo mareen waxaad u baahnayd oo dhan bay uqumeen a wliqowlihi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi ina adyaba maa yaakulu rajulu ninku waxa uu cuno qofku waxa uu cuno waxa ugu xalaalsan min kasbihi wuxuu asagu kasbada ugu xalaalsan wuxuu cuno wa waladuhu waladkiisuna min kasbihi bay ka mid tahay waladkaagu wuxuu ka mid yahay kasabkaagi waladku ilmuhu waa kasbul yani waalid lianna adduunyada tan uu imaaday yaa sabab yani kasabku sideedaba iyo camalku waa asbaab soo maha yacni ilaahay markuu ku abuurayay ayaga sababkoodu kuu abuurayo labadaas waalid baa yani kugu sabab ahaa adduunyada maantakeeda marka kasab waalidka kasabkiisaaad ka mid tahay fakuluu min amwaalihim baa ilaahay ilmahaaga maalkooda iska cuna kasabkiinay ka mid yihiin kasabkiinay ka mid iska cuna ma a rawahu asxaabu sunan wakayru wasaxaxu abu xaatim iyo abu zurca
They're the one that brought you this world, right?
marka waa la nafaqayn mar haddii la yidhahdo waalidka nafaqadaas yani alquutu waludmu wamu'anatu khaadimin muxtaajin ilayhi maca kiswatin wa suknan laa'iqayni wa ujrati dabiibin wa thamani adwiyatin waxaasoo dhan baa soo gelay waalidkaa nafaqadoodii baa kugu waajib markii lagu yidhaahdo raashinkay cuni lahaayeen udmadii koosaartoodii waxay ku koosaaran lahaayeen shaqaalihii u shaqaynaya mu'anatu khaadimin shaqaalaha hadday u baahan yihiin qofkii u khidmaynayey yani mishaarkiisii muxtaajin ilayhi ay ubaaha u baahan yihin maca kiswatin dharkoodii wa sugnan gurigii laa'iqayni laa'iq u ah dharkeedii ayaga munaasabka u ahaa gurigii munaasabka u ahaa wa ujrati dabiibin dhakhtarkii la geynayay kharashkiisii wa thamani adwiyatin daawadii loo soo qorasheedi waxaaso dhan waa lagaa rabaa biilkoodii kugu waajibay ka mid tahay macanaa ma kala harayaan waxaan o dhan wuxuu u baahnaa way waa haddaad wax heli karto intaasoo dhan way kugu waajibaysa haddaad waxba heli karin mogtahay nafaqadan biilkan way kugu waajibaysaa markii lagu leeyahy waxaad heli karto unbaa kugu waajibaya mooyaane hadaad qofka faqiir yaha asagu waxba haysanin dee wuxuu wuxuu qaban kara unbuu qabanaya laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasaxa wa ama almawluuduuna kuwii la dhalay ilmihii fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodii baa waajibayso bithalaati sharaa'ida saddex shardi haddii la saddex shardi haddii la helo ilmahaaga nafaqadoodii biilkoodii baa kugu waajibay ilmihii adiga aad dhashay alfaqru wasiqar canugu waa yar yahay weli ma baaluqin xoolana male waa in la nafaqeeyo maxaa yeele ilmaha waxaa jira qaar ayagoo yar oon weli qaangaarin xoolo leh hadday ayagoo yar oon weli qaangaarin hanti leeyihiin hantidoodaa laga biilayaa tib hadday leeyihiin laakiin waxba male waa way yar yihiin xoolana male wax xoolo siiyey iyo wax xoolo yani ma male ma laha soo ma way yar yihiin waa la nafaqeynaya intay ka weynaanayaan intay ka weynaanayaan aw ilfaqru wazamana ama canugii wuu baaluq wuu qaangaaray waa waxna xoolo ma haysto waa waa faqiir waana naafo oo waa curyaan azamana a waa naafo wey
Although they're grown up, Mm. nafaqadoodii baa waajibayso wax ma qabsan kare aw ilfaqru waljunuun ama faqir iyo waali baa isugu darma nafaqadoodii baa waajibi cala lusuuli bay ku waajibi waalidkii baa nafaqaynaya waa lixadiida ana hinda bintu cutba zawja abi sufyaan hinda bintu cutba gabadhii la odhan jiray abi sufyaan xaaskiisa ahayd jaa-ad ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigay u timid faqaala waxay tihi yaa rasuul allah ina abaa sufyaana abaa sufyaan ninka la yidhaahdo rajulun shaxiix waa nin bak- waa nin gacan adag laa yucdiinii min anafaqati maa yakfiinii wa waladii biilka uuna siinayo aniga iyo ilmahayga naguma filno ilaa maa akhadtuhu wixii aan ka qaato minhu ay min maalihi siran wahuwa laa yaclam markuu intii biilkayd asagoo ku talagalay una siiyo naguma filnee xoolana wuu lahay in xoolo leba ahay Ma- yacni wax kalaan ooga darsada asaga uunsa ogeyn ah fa hal calaya fi dalika shay dembi ma igu tahay sabiilkii baa nagu gaabtay naguma filnee ah marka ninka iyo xaaskiisana de way xisaabtamaya ninkiina wax unbuu bixinayaa iyaduna waxaasaa dhiman unbay leedahay mogta marka isna wax unbuu way celinayaa marka xisaab unbaa ka dhaxaysa soo ma marka waxay leedahay naguma filna wixii una siiyey marka ha- marka markuu biilkina siiyo wuxuusa ogeyn baan ka yaa xoolihiisi ka qaatayo markaasaan ku siyaasana dembi may igu tahay faqaala wuxuu nabigu khudii maa yakfiiki wa waladaki wa waladaki bilmacruuf qaado adiga iyo ilmahaaga wixii kugu filan maalkiisa ka qaado bilmacruuf si wanaag oga qaado yani aanan ku xadgudbin wa macruuf waxa idinku filan oo kifaayadiina un ka qaado ka qaado ka gabadho haddii ninka xoolaha uun biilka uuna siinayno uu ku cidhiidhiyayo ama uu ku yaraynayo xoolihiisa hadday heli karto way ka qaadan kartaa asagoo ogeyn dembina kuma aha laakiin israaf lama ogolo waxa lagu xidhibto in iska qaata ma aha laakiin wax kifaayadooda way ka qaadan kartaa midda kale markii arrintu fadwo tahay oo diinta jawaabteeda la raadinayo dembi ma noqonayso qofka haddii sifa xun lagu sheego hadda waxay tihi waa rajulun shaxiix bay tihi marka sifadaasoo kale laysku tilmaamana qofku ma ogolaanayo xan ma noqonayso leanna waxaa la rabaa fitya la doonaya meesha inuu nabigu yani waxa ninkan hadduu xoolo leeyahay muxuu marka u siin la-yahay wuxuu siin la-yahay marka waa nin gacan adagoo wax nagu filan nama siiyo biil wuuna siiya lakin wax nagu filan nama siiyo marka mar hadday fidyo tahay waaya waa loo qofku sifaa lagu tilmaami karaa xanna ma noqonayso wanafaqat raqiiqi walbahaa-imi waajiba wanafaqat raqiiqi addoommada nafaqadoodii iyo walbahaa-imi xoolihii aada lahayd nafaqadoodii iyo biilkoodii waajibatun waajib wey de- haddaad addoommo leedahay inaad nafaqayso waajib ay kuwata xoola haddaad leedahay xoolaha inaad dhaqaalayso ood nafaqayso oo yani waxay u baahan yihiin inaad siiso way adaa ilaahay yani mas-uulkaaga dhigay ama raqiiq addoomaha fali qowlihi sala allahu calayh wasalam ikhwaanukum khawalukum walaalihiin khud- khadim- khudamadiini wey jacalahum ullahu ilaahay baa yeelay taxta aydiikum ilaahay baa gacanta idin geli oo idin milki siiyey faman kaana akuuhu qofkuu ahaado walaalkii taxta yadihi uu walaalkiisuu milkiyey qofkan ilaahay baa ku milkisiiyey sharci ahaan ubaad ku leedahay mooyaane waxba ma dheerid waa walaalkaaga waa muslimka oo bini aadan oo isku mid aad tihiin falyadcamhu ha quudiyo mimaa yadcam wuxuu asaga cunayo wax ka siiy waliyalbasahu mimaa yalbas waxaad dharkaad xidhanaysa u xidh walaa tukallifuuhum ha ku mashaqaynina maa yaqlibuhum shaqada iyo camalkana waxayna awoodi karin oo ka qaalib noqonaya haw dhiibina fa in kallaftumuuhum wax culus haddaad u dhiibtaan faaciinuuhum calayhi u kaalmeeyo la qabta shaqadii laakiin adaa lagaa rabaa shaqada oo ha dhihi un wuxuu qaban karo unbaa loo dhiiba rawaahu sheekhaan wa ama albahaa'imu oo xoolaha adiga aada leedahayna biilkoodii baa kugu waajibay faliqowlihi sala allahu alay nabiga qowlkiisa baa u daliila cudibad imra'atun haweeney baa la cadaabay naartay gashay fii hiratin bisababi hiratin fadu waa sababiyo fii hiratin bisababi hir- hira bisad ama mukulaal ah, dad taqaano. ha sababteeda ha mukulaal sababteedaa loo cadaabay sajanad haa ay xabaastay xarig bay ku xirtay xataa maatad ilaa ay gaajo u dhimatay meel bay ku xirtay un bukulaashii bisadii shib bay ka tiri ilaa ay dhimatay fa dakhalad way gashay naartii fiihaa fi naari fiihaa bisababihaa bisadii sababteeda yay annaara naar ku gashay laa hiya adcamadhaa maysa quudinin wasaqadhaa maysa waraabinin id hiya xabasathaa haddi- markay xirtay wey walaa hiya tarakathaa iskamayna sii daynin taakulu ha cunto min khashaashil ardi ardada cayayaankeeda iska cun lahay waa iska qaraaban lahayd maysa sii daynin xarig bay ku xirtay mana aysa quudinin ilaa ay gaajo nafta uga baxday marka waa la cadaabay rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay sababteedii baa loo cadaabay rawaahu shaykhaan walaa yak- walaa yukallafuuna lagu kallifi maayo min alcamali camalka xaggiisa maa laa yudiiquun waxaysa awoodi karin yani dadka shaqaalahaaga addoomahaga yani waxayna awoodi karin ama yani qoorta u gelin ku kallifin waayo xoolaha naftooda sida gaadiidka oo kale waxayna qaadi karin ha ku kallifin xaaraam wey inaad u naxariisato wey naxariis baa la doonaya Mm. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة ولا قدرة آه حاسكي نك حاسكي سي قبي زوجتي سي نفقة دي با واجبة يبيل كده واجب وي. ونفقة الزوجة زوجة نفقة هذا زوجتي الممكنة من نفسها نفتها اسم كنسيو نك ديار كو هيدو انديدين مال الله ماشو ربو مال الله ماشو اسغ ربو yuu yuu la aadayaa oy ula guuraysaa oy ogoshahay waa diyaar taa inaad biisha waajib wey waajibatun waajib wey liqowli wa liqo- liqowlihi tacaala wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ninkii ilmaha loo dhalay ee canugiisa loo nuujinayo tii yani shiba canugii nuujinay soo maha asaguna waxaa laga rabaa inuu biilo waayo xaas yani ilmahaas hooyadiis iyo canugiisaba inuu waliqowlihi sala allahu alay wasalam ittaqu llaha fi nnisaa fa inakum adinku akhadtumuuhum waad qaadateen haweenkii biamaanati illaahi ammaanada ilaahay wastaxlaltum furuujahunna farjigoodana xalaal buu idiin noqdo waad xalilateen bikelimati illaahi kelimada ilaahay waa kelimadaas yani nikaaxa wey kelimaadkaa yar baa ilaahay kuugu baneeyay walakum calayhina dushooda waxaad ku leedihiin xaq ahaan waxaad ugu leedihiin haweenkii allaa yuudi'na furashakum gobashiina inayna ku fadhiisinin axadan takrahuunahu naagtu waa inay ninkeeda rilihiisa ilaaliso ninuuna asaga ra- qofuuna raalli kahayn waa inayna gurigiisa soo gelin walahunna calaykum iyaguna waxay idinku leeyihiin haweenkiina waxay xaq u leeyihiin oo raggi ku leeyihiin risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf risqigoodii yani biilkoodii iyo wa kiswatuhunna aradbaxoodii bilmacruufi si wanaaga rawaahu muslim marka zawjada mu- midda nafaqadeeda waajibaysa waa midda mumakina min nafsiha وعدم التمكين يحصل بأمور منها النشوز وهو الخروج من منزله بغير إذن ده قوادي وإن ممكنتها لنا وإن إنك سود أقش هاي أو وح- أو وحما إن كدي ديرين سوما هذا إن ممكنة هاي ناشيز زي نقنيسا ومد قرقي سكبح حيث بغير إذنه بيقرقي كتغيسا أو عدم تمكينه من الاستمتاع مركو الرباء يدأ دون اسمه أقل رميتك بيلان dee taas yani wax nafaqo yeelanaysa ma jire waxba kuguma yeelanaysa bila taas a wa minhaa waxaa ka mid a cadamu tamkiinka asiqaro canugu yar oo weliba aan man meel gaarin yaa lagu siiyo oo laguu nikaaxiyey dee taas maxaa tamkiinba ma gaarine wax nafaqo ana male intay ka weynaanayso dee gurigooda unbay iska joogeysa soo ma a guriga iska joogeysa wa minhaa asafaru lilxaji aw alcumra biidnihi ninkii xaaskii wuu fasaxay safro xaj bay u baxday ama cumray u baxday qof kaloo maxramkeedii unbuu ku daray markaasi xajkii bay aaday ama cumradii bay aaday idankiisay ku baxday intaa ay maqan tahay oo maalin kasta moogtahay nafaqadiisibay nafaqay ku lahayde intaa ay safarka ku maqan tahay nafaqadii baa kugu waajibaysa waa lagu ururinaya la dhihi maayo zawjka markay soo noqoto unbay nafaqadeeda u bilaabanaysaa ah liannahu liqaradi nafsiha xajka iyo cumradu waa ayada muraadka nafteeda un faa'iidadeeday u xajisay wax ninka ay u qabanayso maaha soo meel uu asaga u dirsaday iyo waxay asaga u qabanayso maaha ayadaa faa'iida doon oo cibaadaysanay soo ma fa in saafara macahaa lam tasqut haddaad laakiin xaaskaaga israacdaan oo xajka isla aadaan nafaqadii way kugu way kugu leeda markaa dee wayba kula socotaaye marka way kugu leeda nafaqadii adoo safar is- la baxay oo watay bay la mid tahay wey wahiya nafaqadii iyo biilkii muqadaratun waa la qadarayaa fa in kaana zawju muusira ninku hadduu taajir yahay ama qani hadduu yahay nin xoolo leh fa muddaani min qaalibi quutihaa quuti baladihaa wey wa min aludmi iyo walkiswatina maa jarad bihi alcaada hadduu ninku nin xoolo le yahay laba koob maalinkii la arkay laba mud laba koobba oo raashina yaa u waajibaya waa gabadha inay la siiyo magaaladaas quudka laga cuno ka ugu qaalibsan hadduu bariis yahay hadduu raashin kale yahay wixii la cunayo koosaartina way la jirtaa dee asagu raashinka iska qalalan lama cune wixii lagu koo saari lahaa udmadii iyo aradbixi gabadha aradbaxeedina maa jarad bihi alcaada maa jarad bihi caada waa maxay maa jarad bihi caadatu laqniyaa aqniyadu waxay ku koo saartaan iyo dharka ay xirtaan kaasaa laga rabaa dadka xoolaha leh leebelkiisa ah wixii ay ku qadeeyaan ama ku wax ku koo saartaan ay ku casheeyaan waa inuu sameeyo aradbaxana kaasoo kale waa inuu sameeyo wain kaana mucsiran faqiir hadduu yahayna nin wax haysta maaha famudun hal koobbaa ku waajibaysa iyo wamaa ya'timu bihi almucsiruuna waya- wayagsuunahu hal koobbaa maalinka ku waajibayo dadka fuqarada ah aan waxba haysanin ee dan yarta ah waxay ku koosaartaanna waa ku waajibaya waxay haweenkooda u xidhaan ay ku ardbaxyaanna waa ku waajibaya wain kaana mutawasidan hadduu dhexdhexaad yahay qanina maaha faqiirna maaha waa dhexdhexaad famudun wa nisfun kooba iyo nisbaa u waajibayo nafaqadiyaa ku waajibayo wa min aludmi iyo walkiswatina alwasat dhexdhexaad wey wain kaanat miman yukhdamu miluhaa facalayhi ikhdaamuha wain kaanat gabadhu hadday tahay xaaska uu soo guursaday miman yukhdamu miluhaa ayadoo kale waa loo adeegaa gabdhaha iyada la mid ah shaqaalay leedahay waa loo khidmeeya facalayhi ikhdaamuha a inuu ukhidmeeyaa waajib ku noqonayso a inuu ukhidmeeyo a waa inuu qofkii shaqaalaha u qabto ama inuu asagu ukhidmeeyo wax walba usoo qabto wy suuqa uga soo adeego wax walba usoo qabto u sameeyo a ee gabadha waa loo iyadoo kale waa loo khidmeeyaa walaa yajibu calayhi diibun wa dawaa-un wa ujratu tabiibin laakiin waxyaalaha kuma waajibaynin a waxyaalahaas kuma waajibayo manaa nafaqada markii laga hadlayo yani diibka waxyaalahan udgoonka waxyaalaha isticmaalaan dumarku kaas yani waxba ninka waajib kuma aha dhakhtarka lacagtiisuna waxba waajib kuma aha a ama diibu falianahu lixadi nafsi diibka maxaa loogu waajibin waayo diibka sida naagtu inay is udgiso isqurxiso iswaxaynta waa ninka faa'iidadiisa mogta waa asaga dheeftiisa marka wax asaga uu leeyahay waxba waajib kuma aha hadduu rabana wuu siinaya wuxuu leeyahy isqurqurxi hadduuna rabinna lagu qasbi maayo leanna waa asiga isagaas kale soo ma naagtuna qof kale isuma qurxinaysa mogta diibkan iyo waxaana ismarinaysa oo dhan ziinadeeda ninkeeda unbaa loo ogolay kan dumarku waxaan umar markay guriga joogaan intooda badan isma qurxiyaan markay banaanka aadayaan unba isqurxiyaan soo ma taa waa xaaraan wey sharcigu ma ogolo naagta ninkeeda unbaa la rabaa inay isu qurxiso oo dharka quruxda badan ugu labisato oo markay gurigeeda joogtoon banaanka markay aadayso dharka caadiga unbay qaadanaysaa iyo wax mo haddana dharka dharka ugu qaadaysa markii guriga laga baxayo bes unbaa la xiranaya a lama ogolo shari dar ko waa ma tadaawi daawaduna faliannahu lixadi asli ljismi un falaa yajibu calaa mustaxiqin mustaxiqi manfacati dhaktarkuna kaasuu la mid yahay marka nafaqadii saasay u waajibaysaa liqowlihi tacaala liyunfiq duu saacatin min saacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah qofkii xoolo badan oo xoolo le duu saacatin min saacatihi ha ka bixiyo waman qudira calayhi risquhu qofkii lagu lagu cidhiidhiyo falyunfiq mima aataahu allah wuxuu ilaahay siiya ha bixiyo laa yukalifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahay naf kuma kalifo ilaa wuxuu siiyey mooyaane sayajcalu llahu bacda cusrin yusra culays bacdigiis yusri baa ilaahay yeelay wain acsara binafaqatihaa wain acsara zawju zawjku hadduu ka faqiiro binafaqatihaa gabadha biilkeedii uu kari waayo oo ka faqiiray falahaa fasqu nikaax inay nikaaxiisa ka fasaqatay leeda hadduu biilkaba bixin waayo saddex beri keliya loo qabnay saddexdaa beri hadduu biilka keeni waayo qaaligay tegaysaa waxay leedahay ninkan ama ka fasaqanaya waa ka dhaqaaqi kartaa ilaa inay iyadu dooratay ku safraysa mooyaane a wain acsara min binafaqatiha nafaqadeeda hadduu ka faqiiro ninkii min alquuti walkiswa id laa yabqa albadanu min duunihimaa qaaliban de gabadha biilkaasay ku noolayd hadduu ninkii awoodi waayo de badankeedi maxay nolosheediba maxay ku joogeysaa marka falahaa fasqu nikaax inay fasakay leedahay fasakatay leedahay ka fasaqan kartaa lianna nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu nabigu yihi fi rajuli aladi laa yajidu maa yunfiqu calaa imraati ninkii aan heli karin wuxuu naagtiisa ku nafaqeeyo yufaraqu baynahuma waa la kala geynaya waa la- waa laga fasaqaya rawahu daar qudni walbayhaqiyo waladii yafsaku yufsiqu nikaaxa nikaaxa waxa fasaqaya huwa alqaadi idaa habata iczaaru zaw in habata icsaaru zawj laakiin fasaqu muxuu ku suuroobi karaa gabadhu way iska tegaysaa un meehee qaadi baa la doonaya unbaa arrintaa fulin karo nin kaloo fulin karo male qaadi unbaa fulin karo waa in la hubsado horta zawjka iyo mucusrinimadiisa waa in markhaati loo hele sugnaato bacda an yumhilahu halaathata ayaamin wujuuban sade markay qaadiga u tagto saddex beri buu siinayaa saddexdaa beri hadday caddaato markaasuu ka fasaqaya wa idaa fasaqahu xasalat ilmufaaraqa haddii uu ka fasaqo wuxuu leeyahay waan kaa fasaqay ninkaas oo iska tegaysaa markaa gabadhi waa ka furanta ama waxaa tiraahdaa buu leeyahay ninkaa iyaduu ku amraya waan ka fasaqday dhe waan ka fasaqday hadday tirahda ma soy waayo furqatu fasqin weeye laa furqatu dalaq Ah. wakadalika in acsara bisadaaqi qabla dukhuul isagoon taabanin haddii meherkii meherkeedii bay tiraysay gabadhu way ku shardin kartaa shardigaa way leedahay markii habeenkii loo keeno guriga loogu keeno hadday tiraahdo intaada i taabanin horta meherkeygii gacanta igu shub marka isii bay tiri markaasuu waayay soo maha way ka- way ka fasaqan kartaa markaa dee meherkii horreeyeyba haddaad haynin maxaan kaloo isugu imaanaa bay leedahay ah Naam. way shardin kartaa gabadhu ima taabanaysid bay leedahay adoon meherkeygiisin shardigaa way leedahay marka hadduu taa awoodi waayo wuu ka fasakhanaya way ka fasakhanaysaa laakiin waxaa mashaakila de wax hadda dumarku ay yani sheeganayaan oy meherka ka dhiganayaan ya nin kastaba wuu ka faqiiraya taa nin bixin kara bumal soo maha te waxaas wax sharciga ka baxsan weeye waxaa lagu- yani leeyahay gabdhahi waa lagu meherinaya marka dee taas yani maba la gudi karaba de marka waa mashaakil wey dadka in yarun baa markaas gudi kara wakadalika in acsara bisadaaqi qabla dukuul hadduu ka yani ka yani uu kari waayena waa la mid weeye waa laga fasaqaya faslun fi lxadaana wsala allahu wasalam ala sayidina maxamedin wala alihi